waxaan rabaa inaan ka hadlo shaqaaqad ka dhacday garbatula marka bini aadam nebi aadam baa ilmihiisa isdileen iyagoo dadka adduunka joogaba lix ruux keli uu yahay aadam iyo xaawa iyo laba mataane ah iyo laba mataane ah markaa dhib wuu undhici shaqaaqad way undhici waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka garbatula ee dhibkii dhacay istaxmileen wax walbaba suubiyeen walaalnimo muujiyeen yaan rabaa inaan u mahad celiyo waxaa kaloon u mahad celinayay dadka banaanay maheshimowa cabdiqaadir carabduur dadaalka uu suubiyey waad ku mahadsan tahay dadka ninka wax loo doorani waxaa weeye inuu dadka maslaxadiisa ka shaqeeyo marka waad mahadsan tahay maslaxada aad hayso waan kugu garab taagannahay waan kuu ducaynaynaa ilaahay khayr haku ha ku siiyo sida runta ana haddii hadda la fiiriyo dadka garbatula iyo dadka banaanay waa isku dad waa isku dad xaqiiqdi waa isku dad waa dad ismudan waa dad wax walbaba isu ah marka cabdiqaadirow allaha ku barakeeyo allaha ku barakeeyo wixii lagu heshiiyey baan rabnaa inaad hirgeliso wixii lagu heshiiyey ee heshiiskii dhacay waxaan la hadlayay dhowr ruuxoo reer garbatula ah oo uu ka mid yahay nin la dhaho sheekh cabdi odayaal ah meesha aniga waan tagaa waa la iga yaqaanaa fundraising baan dhowr goor u tegey nabad baan u tegey waxaan ahay odayaasha nabadda ka taliyo marka cabdiqaadirow allah ku barakeeyo waan kula jirnaa dadkana isku aqli ma aha dad aan fiicnayn inuu iska jiran waa la arkaa iyagana allah soo toosiyo marka intaasaan ku reebi hadalka waxaan u hambalyayni dadka muxuu ahaa banaaney iyo dadka garbatula shaqaaqadii dhacday ka heshiiyey wax walbaba dhammaystay dawlad ma kala reebi karto dadka dadka asagun baa iskala reebi karaa asagun baa isqayi karaa boogteeda iyada iyo iyo iyo wixii dhibaatoo jiro